subaxnimadii arbacada lixii labaatankii bisha juun waxaa meel lixdan mayl u jirta dekadda magaalada boosaaso ku degtay dooni lagu magacaabo al-shamis saddex oo ay saarnaayeen saddex iyo labaatan qof oo soomaali ah oo ay ka mid yihiin shaqaalihii doontaasi doonidan ayaa waxay ku socotay dekadda boosaaso waxayna siday shixnad badeeco ah oo ay ka keentay dalka yemen gaar ahaan magaalada mukalla axmed siciid macalin oo ka mida dadka kasoo badbaaday doontan ku degtay badda u dhexaysa boosaaso iyo yemen ayaa wariyaha v o eda faadmo yaasiin jaamac waxay ka wareysatay sida doonidu ay u degtay iyo habka ay uga badbaadeen waxaanu ka nimi dekadda mukallaan kasoo furannay boosaasaanu kasoo soconnay doontana waxay nagula degtay boosaaso lixdan miil iyo anagoo u jirraba nala degtay maxaa sababay in doonta inala degto fahmi waxaa weeye doonta biyihii baa soo galay doonta dabayl baana heshay dabayshii haddayna heshayna dee waynaga awood badatay oo doontii loox baa fuqay haddii looxi fuqayna biyihiiba biyo badan baa soo galay biyaha badan oo soo galay baa doonta u sababaha ay degtay marka annana matooradaan haysanay wixii intii aan awood matoora haysanay dee way way way wada shaqaynayeen qaarkood way dameen biyihii baa isla durbadii soo galay biyihii dee marka duraawalkii doonta watay oo makaaniga ahaa yaa nagu wargeliyay doontii inay biyihii siyaada yihiin anana dego markaasaanu dharkii seefka iyo ragga dee nin walba wuxuu galay inuu naftiisa seefgareeyo jaakadihii seefka saxiimadii isgaarsiintii raggu dee waa la isqeybiyo annaga guruuga iyaga labayo toban baanu ahayn iyo toban baxri oo doonyo kale aanu kasoo qaadnay iyo hal nin oo rikaaba dhammaantaya saddex iyo labaatanka iyagii qof waxaan isugu tagnay saxiimadii badda aanu isugu nimid ragga istirinana dee inagu waa dhammayn hal nin oo rikaabo dabaasha awan baa nagu jiray isagiina waa soo seef gareynay doonto saxiimadaanu soo saaray alxamdulilah intayadii kalena waxa weeye waa dhammayn saxiimadan dusheedan ku dhammayn
dareenka dadku seebuu noqday markii aada ogaateen in doontii biyaha badda soo galeen oo ay degayso
dabcan waa dareemi ka dhacayo dameelaan bad dhexdeedahoo dabeela jiraaniinoo nin walba dareenkiisa waxawey waa la cabiri karaa waxawey dee nin walba way isbedelaysaa marka hore marka hore sheekadu ay kugu timaado way isbedelaysaa waa naxaysaa laakiin mar haddii wixii aan meel aad ka aadi karin waa isdhexgalaysaaniino waxay kuu noqonaysaa wax caadiyanoo dee sidaa isu seefgareyn lahayd baad ku fikiraysaa dabcan markii wax dhacaan dadka qayb baa miirkoodu si noqdaa saddex iyo labaatankii nin qof ma jiraa qaar kontaroolku ka dhumay oo ama badda inay dhex galaan aada uga baqdeen maya halkaa nin oo rikaafkaa maahane waxyaga kale raggaa badbad rag badeed baan ahayn rag badda ninka rikaabkaa waa isagu dee owlne dee nin rikaab buu ahaayo isagoo iska jiifo meel meeshaanu jiifina sariirtii jiifa delaya doontii degtay ee soo bax argagax waa argagaxay oo isagii baanu ilaalinayna argagax buu dooreemay intayada kale dee rag badraca baanu hayno badaasaanu dee weligay ku dhex jiray isma bedelin laakiin ninkaasu si gaaraan u ilaalinaynaha maxaa doonti ka qaadateen marka aniga shakhsi ahaantayda waxaan ka qaatay taleefonka ku hadlayo isagana waxaan sababtaan u qaatay waxay ahayd toroyada iyo isgaarsiintaan waday sidaasaan u qaatay ragga kale waxba maysan qaadan kaba iyo waxa weeye dhar iyo midna maana inti nin walba wuxuu sitay intuu ugu labisnaa buusixiimada kusoo fuul wax cuntaa ma ka qaadateen cunto may cunto doonta wax walba way saaraayeen dee mabaanan haleenin oo argagax baan ugu dhacay wixii xilligii marka aan xilligan wax qaadan lahayn mar haddaa xilli haysato waqti haysato doontii tartiib u degayso waxa weeye wax waa dareemi kadha waxbaa qaadan kadhaa laakiin daxawli dooni weyn oo sideed boqol oo tana oo nusaac gebigeediiba nusaac ku degtay waa dareemi kadhaa labaatan daqiiqo haddaanu wax baraxnay oo wax kala barbaraxinay intii aan wax kala baraxinabay doontiiba degtaba sidaasaana wax uga qaadan marka saxiimadii yarayd baad isugu tagteen ha dhammaantaya saddex iyo labaatanka iyagii qof waxaan isugu tagnay saxiimadii yarayd maxaad samayseen markaas haddi waxaanu samaynay ilaahay baanu barinay dadkii dooni waanu la soo hadalnay maaligeedii doonta lahaa iyo raggii waxaanu qayladhaan baanu diray toroyo baan toroyadii baan wadanay dadkii baan wacnay gurmud baanu dalbanay dee gurmudkiina waxa weeye dooni baa naloo soo diray boosaaso bay nooga timi adugu labiyo toban mise saacadood baad sabaynayseen badda labiyo toban saac baan sabeyneyn cabsida ugu weyn ee idinsoo wajahday maxay ahayd cabsida ugu weyn aanu dee saxiimada waxaa saxiimadaasoo habeennimo kula gasho dabaysh dabaysha jirta iyo mawjadahaas inay kula roganto dabayl maalinnimadii maalin iyo habeen isku mid maaha maalinkiis mawjada waa arkaysaa markay kugu soo dhacayso markay soo dhacdaba dee xagaga dhurayaal la yirahdan wadnay oo waa ka dhuleynay biya waa ka qubeynay cabsida noogu weyneyd waxay habeennimada inay nala gasho doonta markay idiin timi maxaad dareentee alxamdulilah waxaanu dareenay naxariis iyo farxad iyo raggayagii wala kala kala aamusnaayo wala isla hadlaayo saxiib doontii goortaanu aragnay dee waa ilaahay baanu waxamid naqnay waa gartay qaab sidee ahbaa doonta ugu wareegteen haddii aan noo sharax markii ay doonta noo timi inaanu isdiyaarino oo sida qaabkaanu doonta u fuuli lahayn tartiiblo saxiimad yar baanu saaranayo haddaanu wada kacno wayna la rogmaysaa qaabkaanu saxiimad doonta u fuuli lahayn tartiibtaan u fuuli lahayn dadkaan horaysiin lahayn raggii xarga qaban lahaa waxbaanu diyaarinay iluu kuruu baxriya oo badda yaqaan oo badda amawta muddo kasoo shaqaynaya baanu ahaynoo dadkaa maaragtay dadku mar hadday saxiimadaa saaran tahay oo ay hal mar wada kacda wahaa isla rogaysaa marka jaranjare noo soo tuurtay jaranjaradana tartiib qof qof uga soo baxnay saddex iyo labaatanka iyagii jaranjaradana ka soo baxnay saxiimadiina sidii baanu wanim gartay boosaaso goormaa soo gaartay boosaas waxaan soo gaaray sagaalkii subaxnimo dame dabcan dhowr iyo toban sana badda saaray waad sigatay alla waa kusoo badbaadiyey qorshaha ma kugu jirtaa inaad dib ugu noqoto inaad ku shaqaysato mihnada baxrinimada marka hore waa horta markaanu saxiimada saarayn go-aankayagu ma ahayn inaanu badame kusoo noqono laakiin dee waxaan adu isma wado dee way dhici kadhaa inaan inaad ku noqoto laakiin xasuustii baa weli ku jirto maskaxdeeda ka guuxaysay hirarkii mawjada iyo doonta qaabkay noola degtay iyo baddi say ahayd iyo aanu u malin maayo inaan muddada xataa sanado inaan badame u noqonayo alxamdulilah hadde alxamdulilah ilahi waana soo badbaadiyey nabad qab baan ku joognaa dhowr iyo labaatan raga ah saxiibaddu intay leeg tahay iyo intaanu anagu cadadkayagu ah markii lasu fiirsho matoor lahayn markii lasu fiirsho wax ilaaha looga xamdi noqo weeye inaan una ku noqonayo u malayn maayo ma jecli hadda kule niyad niyad ahaantayda iguma jirto
kaasi waxa uu ahaa axmed siciid macalin oo ka mida dadka kasoo badbaaday doon ku degtay badda u dhexaysa boosaaso iyo yeman wuxuu u waramayay waryaheena faadume yaasiin jaamac